wadada storm water waxay u diyaarisaa xarunta nkb waxyaabaha ay u baahan yihiin dadka degan labada dhisme dhismaha labaad iyo kan saddexaad waxaa wax laga qaban doonaa biyo fariisiga oo la baabi-in doono iyo qurxinta wadada biyo mareenada oo la nidaamiyo waxay ka qeyb qaadanayaan u fududeynta dadka lugeynaya waxaa loo sameynayaa calaamado sheegaya sida loo maareynayo biyaha dariiqa storm water wuxuu noqon doonaa waddo weyn oo ku dhex taala deegaanka nkb halkaas oo bulshadu isku dhexgeli karaan kuna sameysan karaan isku imaadyada ay u baahan yihiin